dugsiga qur-aanka kariimka ee ka yaala magaalada gaalkacyo iyo ekoo in muddo iyo wal ku baradayeen qaybo shalduwan ee bulshada ka nool magaalada gaalkacyo deegaanada hoos goyow usoona hasaaray ulmaa wadiin macalimiin arday fara badan oo hifdisan qur-aanka kariimka dugsigan oo ah qusanooyin fara badan dhisnaayo iyo weliba ahaana kumid ee bulshada magaalada gaalkacyo iskaaladaayeen iyo ka dhisana dhismo casri ah iyo oona jaran qaybo kale oo weli dareeran dhismoojo si walanka baradan owlaada maamulka dugsiga qur-aanka ee macalin cabdiraxmaan sheekh nuur ee magaalada gaalkacyo ayaa ku hadalay sida landhisi dugsiga iyo muhiimada isu owlaadan leeyay shaqo aan qabanno adduun iyo akhiratii ugu qiimaha badnay way wakti aana ku bixinayna akhyaartii u dhaban adigtay dhismaha dugsiga qur-aanka ee halkan muddada labada sana ee xogaaga ka socday ee sida quruxda badan loo dhisay ku hawlanaa waxaa leeya ilaahi subxana watacala ajar badan ka siiyo oo macalin cabdiraxmaan ilaahay jannada ugu bishaareeyo aarkiisa ilaah ugu waasiciyo dad badan oo reer gaalkacyaha oo qur-aanka baray oo culama udiin caalimeen waaweyn ay ku jiraan dad badan oo kala duwan aqoon yahan ay ku jiraan ee maanta duniyada daafiyada kala jooga boqol sano ku dhawaad waxli dugsigan uu soo socdo ilaahay baa ku mahadsan boqol sano ku dhawaad kadib saaka in dabaq loo dhiso dugsigii waxay tusinaysaa dadka hoggaanka ka ah ee ahlu iimaanka oo khayrka leh iyo meesha khayrkii lagu hayay bay daliil u tahay welina qur-aankii lagu dhigayay ubaxaas quruxda badan ay ku dhiganayaan waxaan rabaa inaan ummadda muslimiinta ee annagu ugu horeyno maamul ahaan qof waxaan rabaa inaan ku booriyo ugu baaqo walaalayaalow dugsigaas qur-aanka ee saa loo sharfiyey ee boqolka sano soo shaqaynahayay haddana saaka intaasoo maaragtay qol ay buuxdo ardada qiimaha badan dhiinka ku arkaysaan laba sano iyo xoogaabaa khayaar la rafanaya dhismihiisa meel fiican oo gabagabaha joogaa